wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland cabdiraxmaan yuusuf dugaana yaa xari ku jari dhismo iskuulka hoose dhexe ee salaaxudiin iyo dhismayaal la kordhiyay dugsiyada sare ee shal e dugsiga sare ee boosaaso iyo dugsiga sare ee iftiin dugsiyada sare ee boosaaso public secondary waliba landhisay qolka kombyuutarka laabka ee meelaha dugsiga iftiin landhisay xarun gaar ah bilaanto cabdiraxmaan yuusuf wasiir ku-xeenka wasaaradda walbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka puntland ayaa ku hadalay dhismayaalkan iyo weliba markaasi muhiimadiyoleenga meeshaan aan joogno waa dhismaha cusub ee loogu talagalay dugsiga salaaxudiin dugsigaasu runtii waxa weeye saddex qayboodoo waaweyn oo maarata waxaan ku rahday meel barivate ah ku jira oo kale la bixiyo ilaa saddex kunoo arday ka badanna ay dhigato fursaddan waxa weye muddo badan bay sugayeen iskuulka iyo waalidiinta iyo maarata macallimiintaba maanta waxa weeye saddexdaa qol iyo dayrkaas loo daahfurayo oo wasaaradda waxbarashadu ay implement garaysay mashruuca iftiin euda waxa weye aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxa weeye dhammaan waxa weeye sida quruxda badan wasaarad ahaan iyo gobol ahaanna waa ka markhaanti kacaynaa in maaragtay mashruucii iskuulka loogu talagalayo halkan ka hirgalay waxaan kale oo runtii nasiib wanaag ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo u yimi in mashaariicdaas daahfurka laga qabanayo gobolka inuu dadka ku baraarujiyo inay ilaashadaan inay dadaalaan qaybna ay ka tahay maarata horumarkii wasaaradda waxbarashadu ay samaysay kii saaka aan furnay ee dugsi sare wuxuu aha laab kombyuutarah kan waa iskuul brimary ah oo waxbarashada asaasigaa loogu talagalay weeye marka sidaasay u kala duwan tahay qaybaha kalena waxa weeye markaan gaarno oo ka warka badin maayo dhammaan saxaafadda maamulka dugsiga iyo macallimiinta iyo waalidiintaba iyo hayda keer oo soo abshir dhammaantiin waxa weye waa idin salaamaya salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhismayaalkan yaa qeyb ku ah wejigii afaraad ee mashruucyada walbarashada iftiin oo uu somaalgeliyow midooda yurub islamarkaasina wasaarado walbarashada oo yakaaladaasa hay-ado keer iyo weliba s c aya